jenaraal abuukar xaaji warsame oo loo yaqaano jenaraal xuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhismaha maamulka hirshabeelle laga soo bilaabo hoos islamarkaana haatan u ka jirin hirshabeelle wax maamulaahi jenaraal xuud ayaa tilmaamay in maamulka loo sameeyey hirshabeelle uu yahay gacan ku samee sidaa darteedana uusan ka shaqaynayn magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan intaa waxauu raaciyay hadalkiisa in wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax kulankii ay la qaateen uu ku dhammaaday natiijo la-aan ayna ka waayeen wax xus waxaan sharci ku dhisnayn inaad dadkaaga dhigtaan sharci inay ku dhisan yihiin taas wariyayaasha waa kaga cuddaaranaya kama dhicin meeshaas yacni wax musharaxnimo ah kama dhicin meeshaas wax xaq ah kama dhicin meeshaas wax lagu tilmaami karo doorashaa ka dhacday marka waxaan wariyayaasha ka codsanayaa waxyaabaha ay arkayaan oo qaladka ah ayagoo isla waalidiin xiraya inay kaga baqaan maaha waa inay ku caddeeyaan runta meeshaan xaqdarra inay ka dhacday haddii annagana xaqdarradii aan diidannahay adinkana aa caddaynaysaan xaqdarradii taas waxaa waaye qalad wariyayaasha xaggooda ka yimi waxaan ku qanci karaa in hirshabeelle hoos laga soo bilaabo diyo kow dib loo dhiso waan la kulmay qaab wasiir arrimo gudeed iilama hadlin wuxuu iila hadlay qaab cunug fahad oo dhalay oo yahay anna waa ka diidey brobleemkaas waa brobleemka fahad oo wato oo ahaa jenaraalka aan xamar ku xirnay noo keen anna waa ka diidey gobol walba dadka ugu badan inay madaxweynenimada qaataan minority maahi waqooyi gobolka ugu badanaa madaxweynaha qaatay puntland dadka ugu badanaa madaxweynaha qaatay kismaayo sidoo kale baydhabo sidoo kale waay aan different u ahay aniga mii sheegi kartaa maxaa iga soo uray aniga inta ummadda ay qaadataan rabaa oo gobollada ay ku dhaqan yihiin wax kale may qanciyaan sistamka gobolladaha laga wada bedelo markaas waa ogolaana doorasho rasmi ah oo soomaaliya ka dhacda oon boob ahayn weligaa maaragta weri maxaa kalifay soomaaliya mar walba inay madaxdoodii wax boobto madaxdoodii inay qaadicu dariiq noqdaan laftigoodii oo dadkii shucuurtoodii inay muujiyaan ay u diidaan maxaa diiday in dimuqraatiyada lagu tunto meeshaan dowladnimada waxa waaye in shacabku uu dowlad yahay ma aha inaa adiga tahay waa inaad ogolaataa marka wuxuu shacbiga rabo haddaad diiddo adaa isdhibay dhibna waa arkaysa jenaraal xuud oo la weydiiyey xal uhelida mashaqada ka taagan gobolka hiiraan inuu u tagayo magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku jawaabay sida tanna cali guudlaawa annaga ma dooran musharaxna nooma aha madaxweyne nooma ah in lasoo hadal qaadana waa foolxumo nin keligiisa isdhisay annaga madaxweyne nooma ah soo uu imaan karaa marka qaladka uu galay ma aha qalad asaga u galay waa qalad federaalka gala waay isagoo cunugla dhalay isaga dadaa soo dirsaday nin qaymo badan maaha qaymo in loo yeelana maaha soo igu imaanaa marka anigu waxaan la heshiinayaa ama aan la hadli karaa dadkii asaga dhalay madaxda dowladda federaalka muqdisho uguma tegaayo sababta waxaa waaye aniga dulmanaan ahay inay ii yimaadaan oo dulanka aan qaba dhegaystaan oo waxaan rabno aan ka wada heshiin aan xaq u leeyahay laakiin ayadoo dulan dhacay oon dulankii aniga diiday ya sababtaan ugu tegaaya maxay tahy waayo maxaa ka hortaaganayga intayna yimaadaan soo dal soomaaliyeed oo madax ay u yihiin maaha cidda dhibta iga gashay waa inay geedka hoostiisa igu timaadaan ku wada xaalnaa gogasha waxaa iska leh ninka mar walba dhibta laga galay gogasha intaan ku fidinayaa farmaajaha yimaadeenta waxaan ku yidhi wax hirshabeelle layihah ictiraaf madaxweyne ku-xigeenna aniga iima jiro madaxweynena iima jiro hoosa laga soo bilaabaan ku yidhi warka warkaygana isma khilaafo ha iga raadinna warkaygana iskhilaafo hirshabeelle xagga iska dhig jenaraal xuud ayaa geysta kale waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamo qaran uusan ka jirin gudaha dalka kuwa muqdisho joogana ay yihiin ciidan qabiil waa siduu hadalka u dhigay ciidanka qaran soomaaliyeed mawid adna waad og tahay adna waa ogaah ciidanka qaranka soomaaliyeed ciidan soomaaliya oo dhan ka kooban waay xamar ma ciidan qaran soomaaliyeed ayaa ciidan hawiyaajo annagaa intaas ciidan soo hayna weydii hawshaa ma taqaan waxaadan aqoonna afara gashan ciidanka meesha jooga waa ciidan hawiyaa puntland ciidankeedu waa haysataa waqooyi waa haysataa yaa jooga meesha ismaayo waa haysa ciidan qaran soomaaliyeed ma jiro ciidan u shaqeeya dad annaga naloo soo diray in madax ahayn ee ka shaqeeya ciidanka inay burburiyaan ayaa waxaan dhoodhoobay laakiin ciidan qaran ma jiro afartan sanaan ciidanka soo ahaa mana ku arag hal astaan oo ciidamada lagu yaqaana waxaan dagaal ma wado dagaalna ma rabo inuu dhaco in laisdilana ma rabo inuu dhiig daatana ma rabo meeshaan waxaan joognaa bil haddaan dagaal rabo waxbaa dhici lahaa in waayo araga oo dagaal yaqaanaan ahay dadka qori isuguma dhiibaayo laakiin waxaan leeyahay dadka xaqoodii keena dadka xaqoodii keena xaqaan maalin walba aad la meeraysanaysaan oo jawaabka aad gashanaysaan oo ummadda ay leedahay warkeena jenaraal abuukar xaaji warsame xuud ayaa jabhad ka aasaasay duladka magaalada beledweyne kadib markii uu tilmaamay inuusan ku qancin doorashadii hirshabeelle ee ka dhacday magaalada jowhar beeshiisuna xaq ay u leedahay sida uu hoosta ka xariiqay madaxweynaha hirshabeelle